أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعd casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo afartan iyo shanaad ee suuratu aali cimraan ka mid ah aayadihii usoo dembeeyo aayaddan ka horeeyey waxay ku saabsanaayeen shaydaankii iyo sidii uu markaa qaylo dhaantii ama qayladii uu ku sameeyey oo uu ku qayliyey in nebi moxamed la dilay sala allahu calayhi wasalam dad badan oo marka muslimiinta ka midana arrintaa ay la niyad jabeen oo qaar aan iska tagna ay yidhaahdeen qaar kale ay yidhaahdeen wixii nebiga ku dhintay aan ku dhimanno dunuuntii iyo malayaalkii markaa ay kala bedbedelnaatay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala laba casharba meeshaas uu noogu dhigay wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul nebiyullaahi moxamed waa un wax kale ma ahane waa rasuul isaga hortiis ay rusul tageen oo ay dhinteen marka nebiyadu waa dhiman jireen markay dhintaanna diintooda lama baabi'i jirin oo diintu weligeed waa taagnaan jirtay haddii uu dhinto diintii uu ku dhintay meeshii kasii wada adinka casharka kalena waxa uu yahay qofkii inaanu diintii ka ridoobin oo waa kii markii nebigu dhintayba sala allahu calayhi wasalam abubakar aayaddan akhriyey oo yidhi qofkii moxamed caabudi jirayna waa dhintay qofkii ilaahay caabudi jirayna fa ina allaha xayun laa yamuut ilaahay waa mid nool oo aan dhimanaynin meeshaas marka ayaa waxaa yacni aayaddii hore ay ku saabsanayd halkan marka aayaddaanna macnahaas unbaa ay daba socotaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa kaana linafsin naf uma ahaanin ama midda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ha noqoto iyo qeyrkiis nafsadoodaba uma ahaanin an tamuuta inay iska dhimato ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa un ma ahaanin inuu la jiro oo idinka alle inuu la saaxiibsan yahay oo alla uu u ogolaado arrintaa uu u suuro geliyo inay dhimato maahane naf inay iska dhimato uma ahaanin kitaaban kataba allaahu daalika alla arrinkaa waa qoray kitaaban qorid ayuu qoray qoritaanka oo mu-ajalan madal loo yeelay oo waqti loo yeeloo la madaleeyey waman qofkii yurid doono hawaabadunyaa adduunyada abaalmarinteeda nu'ti siinahi isaga minhaa adduunyada wax ka siinee xaggeeda waman qofkii yurid doono thawaabal aakhirati aakhirada abaalmarinteedana nu'ti siinahi isaga minhaa aakhirada xaggeeda wax ka siinee wasanajzii waan abaal marin doonaa ashaakiriina kuwa shukriya waan abaal marin doonaa marka aayadda wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi yaa marka isti'naaf ayaa ku jira oo siiqa lilxadi cala aljihaad waxaa loo soo kaxeeyey in jihaadka laysku booriyo wallawmi calaa tarkihi khashyata alqatli iyo in la eedeyn yacni jihaadka ka tegiddiisa in laysku eedeeyo iyadoo laga cabsanaayo dil ka cabsasho laga cabsanaayo darteed maca qaطci cudri lmunhazimiina khashyatan iyadoo weliba qof dadka cabsaday cudurdaarkooda meeshaa lagu goynayo yacni bilkuliya marka waxay tahay naf haddayda aynan dhimanaynin ilaa alle idinkii in ay u dhimato dagaalkuna naf ma soo hormariyo dagaal la-aantana nafta waqtigeeda kama dib dhigo aajaashu marka waa wax laga faaruqu noqday intii ilaahay ugu talagalay iyo waqtigeeda markay gaartana ama qofka ha dagaalamo ama yownan dagaal ku jirin waa iska dhimanaya khaalid bin waliid oo dagaallo badan soo galay ayaa markii dambe wuxuu iskaga dhintay firaash intaasna dagaal iyo ayuu ku jiray marka meeshaa waxay ku tusaysaa yacni dagaalku aajaasha ma soo hormariyo la-aantiisna aajaasha iyo waqtigu gadaal uma dhigo marka alla wuxuu leeyahay wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi akfash wuxuu leeyahay laamka oo linafsin ku jirto waa manquula taqdiirkuna wuxuu yahay wamaa kaanat nafsun litamuuta wamaa kaanat nafsun naf ma aynan ahaanin litamuuta yacnii inay iska dhimato saasoo kaley ka dhigan tahay buu leeyahay wamaa kaana linafsin naf umaba ahaanin an tamuuta inay iska dhimato oy dhimato ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiis inuu la jiro maahani idinka alle iyo amarka alle iyo ogolaanshaha alle inuu alla u ogolaado naftaa inay dhimato sidaa maahay si kale naf uma kuma dhiman karto kitaaban kataba allaahu daalika alla kaagaa ayuu qoray kitaaban qorid ayuu qoray qoridda oo mu-ajalan madal loo yeelay oo la madaleeyey oo waqti loo yeelay waman qofkii yurid doono thawaaba dunyaa adduunyada abaalmarinteeda qofka rabo oon aakhiro wax dana ka lahayn nu'ti siineehi isaga minhaa adduunyada wax kamida wax ka siinee waman kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid wixii aan doonno qofkii aan doonno ayaan adduunyada ka siinaynaa yani maahan xataa ninkii adduunyo rabo kulligeed in layska siinayo haddii uu doono ilaahay ma siinaya hadduu doono in yar buu ka siinayaa waa loo badinayaa mashiicada alle iyo iraadada alley ku xiran tahay waman marka tanna waxaa lagu canaananayaa dadkii amarka nebiga ka tegey ayagoo qanaa-im iyo maal inay aruursadaan uga soo degay hoos ugu yimid oo yacnii sidaa markaa yeelay minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhirataan soo marna ayb marka meeshaasaa marka waxaa ku jira iyadana ayb aa imaan doonta marka ayb oo markii qoladii uu nabiga sala allahu calayhi wasalam buurta nimankii rumaadda ahayo buurta uu saaray ee kontonka nin dhammaa ee uu yidhi haddii aada soo degtaanna haddaad aragtaan cadowga oo naga adkaadayo haadda ay meydkeenna dafayso meesha ha ka soo deginina haddaad aragtaan annagoo ka adkaanayna ha ka soo deginina waatay marka iskhilaafeen toban nin maahana inta kale ay soo degeen si ay khanaa'imtaa iyo xoolaha ay wax uga aruursadaan ay uga qaataan marka taasaa marka waxaa la leeyahay war ninkii thawaab adduunyo rabana ilaahay intuu doonou ka siinayaa waman qofkii yurid rabo thawaaba alaakhirati aakhirada abaalmarkeeda nu'ti siineehi isaga minhaa aakhiradii marka xaggeeda wax ka siinee wasanajziyi waan abaal marin doonaa ashaakiriina kuwa shukriya xadiidkii anas bnu maalikna wuxuu ahaa man kaanat niyatuhu alaba alaakhirati qofkay niyadiisu tahay aakhiro raadinteeda jacala allahu hinaahu fii qalbihi ilaahay hodantinimadiisa wuxuu ka yeelaa qalbigiisa dhexdeeda oo qalbigiisa wuxuu ka dhigaa qalbi qani ah ayuu ka yeelaa wa jamaca lahu shamlahu waxyaabahay u urursanaana waa usii ururiyaa alle wa atathu dunyaa wahiya raaqimatun adduunyadana waa u imaanaysaa iyadoo san dullaysan waman kaanat niyatuhu alaba dunyaa ninkay niyadiisu tahay adduunya raadin un keliya jacala allahu alfaqra bayna caynayhi ilaahay faqriga wuxuu ka yeelaa indhihiisa hortooda labadiisa indhood hortooda faqriga lasoo dhigaa washatata calayhi amrahu amarkiisana waa kala geegeeya alle yacnii waxay isugu uruursanaana waa laga kala daadinayaa walaa ya'tiihi minha adduunyadana kala imaan maayo ma ka helayo ilaa maa kutiba lahu wixii loo qoray maaha xadiidkaana marka wuxuu ka tarjamayaa dadka iyo himadooda ninkay himadiisa adduunyo keliya tahay waa lagu adkeynayaa faqriga hortiisaa lasoo dhigayaa arrintiisii ma iskugu aadeyso oo arrimaha waa laga kala daadinayaa adduunyadana wixii ilaahay u qora unbuu ka qaadayaa ka badan kama qaadi karo ninkii aakhiro niyada iyo humuumta aakhiro keliya ka yeelana adduunyada iyadoo san dullaysan bay u imaaneysaa waxa yarkaa uu haystana ilaahay wuxuu ku siinayaa hodantinimo iyo qina alqalbi ayaa la siinayaa laysa alghinaa can kahrati alcarad walaakina alghinaa hina nafsi siduu xadiidku ahaa wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kahiir waka-ayin badanaa min nabiyin nebi badanaa nebiga oo qaatala ou diriray macahu isaga la jirkiisa ribbiyuuna kooxo fara badan ay maciisa dirireen oo ay ka garab dagaalameen kuwaasoo kahiirun aada u fara badan famaa wahanuu ma aynan fulayoobin limaa liajli ladii kii dartii ma aynan u fulayoobin asaabahum iyaga ku dhacay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisana ugu dhacay wamaa dacuufuu ma aynan taag daraynin oo ma taag darnaanin wama stakaanuu maynan hoganin oo ma aynan khushuucino cadowga uma aynan dulloobin wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay alsaabiriina kuwa sabro wamaa kaana ma ahaanin qowlahum warkooda iyaga kasoo fulay ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen maahane wax kale ma ahayn rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow ikfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf wa israafanaa xadgudubkeenna noo dhaaf fii amrinaa arrinkeenna dhexdiisa aanu ku xadgudubnay wa habbit sug aqdaamanaa gomadaheennana sug wansurnaa noo gargaar cala alqowmi qolo nooga gargaar alkaafiriina gaalowday fa aataahum llaahu alla wuxuu siiyey kuwaa hawaaba dunyaa addunyada abaalmarinteedii iyo wa xusna hawaabi alaakhirati aakhirada abaalmarinteeda wanaaggeedii buu siiyey wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka falo marka wakaayin min nabiyin xarafkan wakaayin ibnu kahiir wuxuu aqriyey wakaa-in min nabiyin wakaa-in bilmaddi walhamzati calaa wasni faacil ayuu aqriyey ayb abu jacfar yaziid alqacqaacna isaga yacnii hamzada ayuu talyiin ku sameeyey oo tashiilow ku sameeyey inta kalena waxay aqriyeen waka-ayin ayay aqriyeen xarafkan marka macnihiisu waa maxay laba macnaba waa lagu sheegayo waka-ayin waa ayun ayuntii shardiyada ahayd oo kaafu tashbiih la geliyey oo markaa waka-ayin saasa yaa laga wadaa nuuntaanna waa nuuntii tanwiinta oo hadda la qoray yacni sidaan waka-ayin qur-aanka meeshay ku timaado nuuntii nuuntaan qoran waa nuuntii tanwiinta ee aan la qori jirin hadda haddii lagu yidhaha muxamadun zaydun qor haddii lagu yidhaha nuun baad ku dhawaaqay mana qoraysa oo laba god unbaad dhigaysaa meeshanna sidoo kale waayo nuuntan la qoray oo halkan lagu dhigay waa nuuntii tanwiinta ee asal aan la qori jirin masaaxifta laakiin saana loogu qoray sidaas marka abu camar iyo rag luqawiyiina sidaas dhahayaan kaafkuna waa kaafu tashbiih ayina ayuntiina waa tii shardiyada eeda la yaqaanay waka-ayin saasay ku noqotay ahlucilmiga qaar intooda badan waxay leeyihiin ka-ayintan sideeday u tahayba eray maahan kaafu tashbiih iyo ayi laysku dhejiyey maahana sideeday eray u tahay macnaheeduna waa kam khabariyay la macno tahay kamtii khabariyada ahayd ayay la macno tahay macnaha marka waa ka-ayin badanaa waay marka kamta khabariyadana saasaa laga macneeyaa iyada iyo kamta khabariyadana meelana waa iskaga mid meelana waa ku kala duwan yihiin muqni labiibka iyo kutubaha marka luqada weliba ka xuruufta iyo daneeyo ayaa aada uga hadlana nacam marka la joogo naxwada iyona ka-ayin iyo kamta khabariyada hal baab ayaa laga dhigaa ayb marka waa ka-ayin badanaa iyada marka tamyiizkeeda waxaa laasimayo in min la geliyo oo min majruxaraf jar in la gelshaa laazim ah wa ka-ayin badanaa min nabiyin nebi badanaa nebiga oo qaatala macahu isaga la jirkiisa ou dagaalamay ribbiyuuna ibnu cabaas wuxuu yidhi jumuucun kahiiratun ribbiyuuna guutooyin fara badan kuwaasoo kahiirun aada u badan ay ka garab dagaalameen badana xarafkan qaatalana waxaa loo aqriyey laba qiraa uu leeyahay qaatala iyo qutila haddii qaatala la aqriyo ishkaal badan ma leh macnuhuna wuxuu noqonayaa nebigii iyo atbaacdiisiiba dagaalay isla galeen qolaa dhimatay qolana dabcan waa soo hartay le qofkaas qole heblaaye waa dagaalantay markii la yidhaha dadna waa ka dhintaan min shanihim dadna waa ka soo haraan intii soo hartay waay marka famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaahi wamaa dacufuu wama stakaanuu iyo kuwa dhahayo rabbana kfir lanaa dunuubanaa wa israafanaa waa kuwii soo haray calaa haadaa marka qaatalada ribiyuunada faacil u ah macahuna iyada unbay ku tacalluqaysaa qaatalada ishkaalna ma lehe waa la dagaalamay marka la yidhaha intii inbaa soo harayso inna waa dhimane intii soo hartay ayaa warkan dambe marka iyo kartidan iyo taagdaridan la-aanteed iyo dadka lagu ammaanayo kuwii soo haray ile kuwii kale waaba dhinteen ayaga qiraa'ada kale marka waxay tahay wakaayin min nabiyin qutila in la akriyo ayb marka ibnu kathiir iyo naafic iyo ahlulbasra ahlubasra marka la yidhaha waa abu camr ibn اlcalaa weeyaan intaa iyagu waxay akriyeen qutila inta kalena qaatalay akriyeen qutila marka marka la akriyo tarkiibku sidaanuu noqona wakaayin badana min nabiyin nebi badana nebiga oo qutila la dilay badana intaasaa warkii ku dhamaa ku dhammaaday macahu isaga la jirkiisa ribbiyuuna xaal ay yihiin guutooyin kuwaasoo kahiirun aada u fara badanna maciisa ay yihiin marka qutila iyo waxaa la kala reebaa macahu ribbiyuuna sidaana waxaa loo yeelaa haddii qutila naaiburibbiyuuna haddii qutila naa'ibulfaacil looga dhigo oo la yidhaha nebigii iyo intii la socotayba waa la dilay haddii la dhaho ee warkan dambe famaa wahanuu limaa asaabahum yay noqonayaan waaba go-een waa dhinteen waxa hadalkan dambe iyo dadkan sii adkaystay iyo yay noqonayaan marka ishkaalkaas baa qiraa'adan marka haysto ishkaalkaas marka saddex macno ayaa looga saaray baqawina marka uu sheegay oo uu yidhi waman qara'a qutila falahu halaathatu awjuhin saddex wej buu leeyahay axaduhaa wejka koowaad an yakuuna alqatlu raajican ila alnabiyi waxdahu dilku nebiga keliya in loo celiyo oo u noqdo fayakuunu tamaamu lkalaami cinda qowlihi qutil wakaayin min nabiyin qutil macahu ribbiyuuna war cusub waayo marka wayakuunu fi laayati idmaarun ayaa ahaanayo macnaahu wamacahu ribbiyuuna markaas waa istinaaf marka saasoo kale looga dhigo ama jumlada mubtadaha ee qabarka haddii la rabo jumla xaaliya laga dhigi karaa waawna uma baahna damiirkaas macahu ku jira raabit noqonayo ayb kamaa yuqaalu sida loo dhaho qutila fulaanu macahu jeyshun kahiir ninkii hebel ah waa la dilay isoo ciidan badan wato ey wamacahu naam wamacahu jeyshun kahiir ay la jiraan wej marka waa sidaas wejka labaadna an yakuuna alqatlu naala nabiya waman macahu min alribiyiina qatliga iyo dilka nebiga iyo ribiyiintiiba waa soo gaaray wayakuunu lmuraadu muraadku wuxuu noqonayaa markaa bacda bacda man macahu muraadku saasuu noqonaya wayakuuna almuraadu wuxuu ahaanayaa ama wayakuunu lmuraadu wuxuu noqonayaa bacdu man macahu dadka la jira qaar ka mid a marka wakaayin min nabiyin nebi badana nebiga oo qutila la dilay macahu isaga la jirkiisa ribbiyuuna kahiirun guutooyin badan lala dilay marka ribbiyuuna kahiirun macnaha waxaa weeyaan bacdu ribiyiin ee kulligood maaha waa marka in la idlaaqo haddana laakiin loo jeedo khusuus qaar ka mida taquulu lcarabu carabtu waxay dhahdaa qatalnaa bani fulaan reer bani fulaan waa laaynay maanta waa dilnay reer bani fulaan waa laaynay waxba kama soo harin maa laga wadaa maya dad badanaan ka dilnay waayo ujeedku wainamaa qataluu bacdahum macna marka waa sidaa wayakuunu qowluhu famaa wahanuu waxay u laabaneen raajican ila lbaaqiina kuwii soo harayay u noqonay marka famaa wahanuu wlwajhu thaaliu wajka saddexaad an yakuuna alqatlu liribiyiina laa geyr waxaa la dilay waa ribiyiinta ee wax kale ma aha nebigaa soo haray nebigaa marka dad kale markaa yacnii sii adkaystay oo dad kale haddana soo saaray saddexdaas tafsiir saddexdaas wej ayaa ishkaalkaas marka looga baxaya famaa wahanuu ma aynan fulayoobin limaa asaabahum liajli ladii kii dartiis ma aynan u fulayoobin asaabahum iyaga ku dhacay ee asiibay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku asiibay wamaa dacuufuu ma aynan taag darroobin oo kuwa taag daran oo iska kala yaaca ma aynan noqonin wama stakaanuu ma aynan hoganin oo cadowgii hoosta madaxa uma aynan foorarininoo uma aynan khushuucin meeshaa marka waaa l waxaa laga wadaa marka dadkan maa ku dayataan idinka xataa haddii la yidhaha nebigii waa dhintay ummadahaas hore ee wanaagsan maa ku dayataan ayb ood kaga dayataan wanaaggan wamasta kaanuudaas marka wuxuu leeyahay awalan marka ribiyiinta ibnu cabaas jumuucun kahiiru ku fasira xasanulbasrina culamaau fuqahaau buu yidhi ayb wama stakaanuuda ibnu jariir iطabari wuxuu yidhi wamaa dalluu ma aynan dulloobin fatakhashacuu licaduwihim cadowgooda ay u hogtaan markaas maxay ugu hoganayaanna biاdukhuuli fii diinihim diinkoodii inuu soo galo yani biاdukhuuli fii diinihim diinkooda gelistiisa ma aynan ugu dulloobin yani qola haddii la jebiyo inta badan dadku isku mid maaha dadna waa iska dulloobaan cadowga u hogtaa markay cadowga u hogtaanna mabdi-i cadowgay iska qaataan koodii lagu yaqaanayo de iimaankoodii iyo dadnimadoodii iyo waxoodii wanaagsanaa oo dhan ayay iskaga dhaqaaqaan qofkan marka waa qofka laga adkaaday adkaanshada dhabtaa taas waay waayo qalbigaagii baaba la qabsaday waa kuu dhammaatay markaayb wamaa dalluu ma aynan dulloobin fatakhashacuu licaduwihim cadowgooda ay u hogtaan biاdukhuuli fii diinihimna ay ugu hogtaan soo gelid ay diinka cadowgooda galaan wa mudaahanatihim fiihi iyo inay cadowga mudaahano kula dhaqmaan oo oo markaa tanaasulaad ay sameeyaan oo diinkoodii hadba ay ka tanaasulaan khiifatan minhum cabsi yacni xaggooda ka ahaatay walaakin madow quduman dadkaani horay usii socdeen waxaasoo dhan maynan noqonina horay ugu sii socdeen calaa basaa'irihim cilmigooda iyagoo ku taagan iyo aragtidooda dheer iyo wa minhaaji nebiyihim nebigooda minhaajkiisii dariiqi nebigooda ayb suburan ma aynan ka zuulin yacnii iyaga oo way horay usii socdeen iyagoo kuwa u adkaysanaya oo ku sabraya ah calaa amrillaahi ilaahay amarkiisa iyo wa amri nebiyihim nebigooda amarkiisa iyo wa daacati illaahi ilaahay daacadiisa waitibaacan litanziili wa daacatan lilaahi iyo iyagoo ilaahay daaca ay adeecayaan darteed iyay hore ugu sii socdeen waitibaacan litanziilihi wa waxyihi iyo raacitaan ay raacayaan ilaahay wuxuu soo dejiyey iyo waxyigiisa marka meesha waxaa laga qaadanayaa guul darro kasta hadday kusoo food saarto waxaa wanaagsan in inta laga jafjafto dersi laga qaato oo la yidhaha maxaa naga qaldan meeshaas iyo meeshaas iyo meeshaas waa qaladnay guuldarradu ma keenayso qofku inuu baatil ku taagan yahay isagoo xaq ku taagan oo qolada kale ka xaqa ka leh ayay ku dhici kartaa guuldarro waa lagu tababaraa adkaysi sabar waxbaa lagu barayaa qaladka uu geystay oo kale la tusayaa si uu mar dambe isaga ilaaliya casharay noqonay marka marka waxaa la leeyahay war dadkaas sidaas wanaaggaas siiradaa wanaagsan leh maa ku dayataan waay warkan marka macnihiisa weligeedna de dadka muslimiinta waa dhici jirtay marna inay guul soo marto marna guuldarro waa ku dhici jirtay oo guuldarrooyin waaweyn oo layslahaa lagama kaban doono middaan ayaa soo martay muslimiinta oo waqtiyadii dhexe iyo waqtiyadii horeba waqtiyadii dhexe marka waxaa caan ahaa marka waqcatu tatar tataarkii iyo waqtigiisii oo caasimatul khilaafa ay qabsadeen oo baqdaad ahayd intay gacanta ku dhigeen khaliifadii ay dileen muslimiinta ninkii xukumayey oo aada marka wahni fara badan iyo dacfi badan muslimiinta uu ku dhacay fasaad fara badanna ay ka sameeyeen dhiig badan ay ku daadiyeen baqdaad intaa marka way soo martay oo kutubu taariikh ay sheegayaan haddana macadaa tii kale iyadana shaam iyo wixii ka dhici jiray shaqxab iyo waqcooyinkaas baa soo maray dhammaanteedna marka daa'im uun guuldarrada muslimiintu ma aynan ku noqonin hadba ilaahay dad diintii cusboonaysiiyo ummadda quluubtooda kusoo cusboonaysiiyo oo dadkii isku dubarido oo jid ufuro u furo ayaa rabbi subxaanahu watacaala uu keenayey ilaa uun marka yacnii islaam waqti walbana sidaas unbay ahayd inta hadba iimaanku uu joogaana guuldarradu iyo guushub ay la eg tahay wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay alsaabiriina kuwa sabro wamaa kaana qowlahum ilaa an qaaluu rabbana kfir lanaa dunuubana meeshan marka tarkiibkan waxaa yaal maa oo naafiye ah iyo ilaa oo istitna ah ilaadu waxay nasakhaysaa dabcan jumladii manfiyada ahayd bay musbato ka dhigaysaa waxay ka dhigan tahay marka kaana qowluhum rabbana kfir lanaa dunuubana wa israafanaa qowlahum saadira minhum saas oo kale iyadoo la yiri ayb laakiin tarkiibka maada iyo ilaada muxuu faa'iideynaya adawaat اlxasri waay maxaa hadda maxsuura mubtadaha maxsuura mubtaduhuna waa kee ismiga kaanaa mubtada ah oo ilaa an qaaluudan an qaaluudan antan iyo ficilka ka dambeeya masderka laga dhalaalinayo ee ismiga kaana ah waayo waxa la xasrinaayo maxaana lagu xasrinayaa hadalkoodaas unbau ahaa wixii ka soo baxay hadalkoodaas rabbana kfir lanaa dunuubanaa waisraafanaa fii amrinaa ay yidhaahdeen kaas uu weeyaan kii ka soo baxay markii guuldarradu ku dhacday wax kale kama soo bixin waayo waa waray iyo waa ba-nayey iyo halkaanay ka dhacday meel kale aan raadin wax kale kama soo bixin tan unbaa ka soo baxday wamaa kaana ma-a markaasaa darteed ma la dhihi karo mubtadihiina qowlow noqday khabarkiina qowl bou noqday ee labadooduna waa isku mid see marka shay shay lamida looga khabraa oo khabar mubtadiya khabar ay isku noqonayaan la dhihi maayo waayo qowlkan dambe waa ka gaa waa ka khaasan yahay yacni qowlkan dambe marka waxaa lagu xirayaa oo lagu qeydayaa ay qowlahum asaadira minhum markii xiina qutila nebiyuhum markii nebigooda la dilaayey qowlkii kasoo fulaayey kanuu ahay idan marka macnou sameynaa soo maha waayo waxa ayaga kasoo fuli karo wax badanay noqon karaan in marka laguu caddeeyo mid kow ahaa laguu sheego ma ahan marka taxsiilulxaasil ma ahan ayb marka macnuhu waxaa weeyaan wamaa kaana ma unan wamaa kaana ma ahayn oo wamaa kaana ma ahaanin qowlahum qowlkoodii kasoo fulayay markii nebigoodii la dilay ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf yani waa iyadoo la yidhi oo kale wamaa kaana ma ahay maunan ahaanin an qaaluu qowluhum qowlkooda rabbana kfir lanaa ay yidhaahdeen ilaa qowlahum unbau ahaa asaadira minhum iyaga kasoo fuly saas iyadoo la yidhi oo kale rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow ikfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf wa israafanaa xadgudubkeenna ilaahow noo dhaaf fii amrinaa sha'nigeenna dhexdiisa aan ku xadgudubnay wahabbit ilaahow sug aqdaamanaa gumadaheenna sug wansurnaa noo hiili cala alqowmi qolo nooga hiili korkooda alkaafiriina gaaloobay meeshana marka mu'miniintii markii lagu dhiirigeliyey inay ambiyadaa iyo ummadaha hore ay ku daydaan ayaa marka waxyaabaha loogaga waxyaabaha aada uga dayanaysaan waxaa laleeyahay waxaa ka mid a sidan waayo iyagii waxay garteen oy ogaadeen masaa-ibta waxa keenay inay tahay oo keliya dunuub markaasay dunuubtoodii inay ka toobad keenaanay bilaabeen marka dadkaani marka laba tilmaanba waa laga tilmaamay tilmaanta koowaad waxay tahay dad mabaadi'dooda si fudud uga tanaasula ma aha xataa haddii laga adkaado mabda-oodii kama tanaasulin oo famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili اllahi wamaa dacufuu wama stakaanuu marka mar allaale markii lagu qaniinaba mabda-aaga inaad ka tanaasusho ma waa foolxumo tallaabta labaad oo dadkan lagu ammaanayaa waxay tahay meesha masaa'ibta uga timid iyo guuldarrada uga timidna waa fahamsan yihiin oo waa maxay macaasi inay tahay ilaahu dembigeenna dhaaf dembigan waxaan noogu sababay ee guuldarrada noo keenay ilaahu naga dhaafay dhahay waa towbad keenaya marka muhiimta muhiimku waxay tahay wixii aada ku wanaagsanaydna ku soco wixii kaa qaldanna ilaahay uga towbad keenoo sax laakiin dadku markay guuldarro dhacdo laba dhinac laba jahaba waa loo wareeraa asbaabtii guuldarrada keentayna ma la milicsado oo dunuubta ah wareerka labaadna wuxuu noqdaa wixii saxsanaa xataa in la yidhaha waramaan qaldanaynba sidaan marka waxa saxanna kitaab iyo sunno unbaa lagu ogaadaa shaygan adiga aada samaysay haddii uu saxan yahay oo qur-aanka iyo sunnadii waxay ku amreen ay yihiin cidna ha u aabayeelin shaygaa waa saxsan yahay xagga xagga ha uga leexan ayb walidaalika waad arkaysaa dad fara badan oo kale dadka jilicsan oo quluubtoodu dacfiga uu ku sugan yahaana sidaasoo kale ah walidaalika reer bani israa'iil markuu nabiyullaahi muusa u yimid iyagoo la gumaysto oo la dhibaayo oo oo uu markaa yacni aada u dhibaayo fircawn waa kii ku yidhi uudiinaa min qabli waa ki waa marku dacwadii ula yimid iyo waxay ku cisoobi lahaayeen waa kuu yidhi uudiinaa min qabli an ta'tiyanaa wa min bacdi maa ji'tanaa wax noo kordhay male macnaha intaadan noo imaaninna waana la dhibaayey markaa noo timidna dhib lee noo siyaadin marka see la qaala casaa rabukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun dad badanna waa arkaysaa hadda lafteeda dhibaata markay dhacdo nin dhibaatadaas u sababeynaya waxaad arkaya wixii saxsanaayban oo wixii qaldanaayoba rabaa dhahayo war waxaan waagaan saa iyo saa ahayn aanba fiicnaa jirnin waxa uu sheegayana waa xumaan waagii waxaan iyo waxaan aan maxaa waxaan nugu watay uu leeyahay naam waxaan waxa uu sheegaya maxaa nugu watay uu dhahayana waa diinkii ilaahay naam quraysh markay yidhaahdeen haddaan kusoo raacno faqri iyo waxbaan ka cabsanaynaa waa kii ilahay yidhi waqaaluu wa qaaluu in natabic ilhudaa macaka nutakhaaf min ardina markaasuu ilahay yidhi awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi thamaraatu kuli shayin ayagoo mushrikiin aba soo xaramkeenni kuma aanan ammaan gelinin oo barwaaqo iyo ammaan miyaanan ku siinin markay islaamaan miyaan xumaan u geysanaynaan ilaahay xumaan ma faleen marka qofka waxaa la rabaa marka uu guuldarro arko ama isbeddel marka la arko maxaa fiican iyo maxaa xun dadka caqliga leh waa inay oo cilmiga leh oo caqliga iyo cilmiga xikmadda u saaxiibka ah waa inay dadka u fiiriyaan waxa xun iyo waxa fiican waxa xunna laga toobad keeno waxa fiicanna lagu taagnaado laakiin in wixii fiicnaana laga soo laabto laga toobad keeno awalba dhibka waxaana noo geystay la yidhaha kii fiicnaa wixii xumaayna aan samaysanna la yidhaha aan wadno dhibka aan ku jirna yay ka mid tahay magaaladaas hadda macaasida iyo waxyaabahaas dadaa xiiso u qabo dad ayaa xiiso waxay u qabaan macaasidii hore la samey jiray dadaa waxay ku leeyiin berisamaad saas iyo saasaa la ahaa jiray oo see la ahaa jiray shaniimooyin intaasoo xamar ka furnaay intaasoo kalaabaa furnaay wax isdhibi jiray ma jirin waxaan dhibaatadanba waxa noo keenay waxay tahay dadkan diinka sheegayo waxaan tirada badan iyo diinku masaajidkiisoo ku ekaa jiray meel kale ha lagu dabaqo lama dhihi jirin markay bilaabataa dhib noo yimi ayaa dhib noo yimiday ku leeyihiin marka de masaajidkana sow ilaahay ma laha dhulka kalena sow alla ma laha midda kale asbaabtii iyo musababaadkii in la kala jeclaadana waa qalada ogowhe dhibkan aan ku jirna ma dhici kartaa asbaabtii kuwan adiga aada berisamaad u aragto amay ka dhalatayba asbaab ka dhalatay amay tahay waana xaqiiqaduna waa sidaas wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir hal mar wax dig iska soo dhahaayo ma jiro wixii marka shalay dhibaatadan kuu sababay baad u ordaysaa lama raba taas marka wixii dunuubana ka toobadkeen wixii saxsanaa ee wanaagga ana sidiisa in loo wado sidaasaa dersiga laga qaadanaa uu yahay halkan ayb wathabbit yacni sug ilaahu aqdaamanaa gomadaheenna sug wansurnaa noo gargaar cala alqowmi qolo nooga heeli alkaafiriina gaa yacni gaalo ah qolo gaalowday oo adiga kugu gaalowday ilaah ilaahu nooga gargaar faataahum llahu hawaaba dunyaa waxusna hawaabi alaakhira faaataahum ullahu alla wuxuu siiyey hawaaba adunyaa adduunyada abaalmarinteediibuu alla siiyey kuwaas oo maxaa lagu abaalmariyey caaqibada inay yeeshaan iyo inay cadowgoodii ka guulaystaan wa xusna hawaabi alaakhirati aakhirada abaalmarkeeda wanaagiisa ayuu alla siiyey waa janno iyadana wallahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa muxsiniinta oo ixsaanka la yimaado yaa ayuha aladiina aamanuu in tuطiicuu aladiina kafaruu yarudduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin ee markii la rajo geliyey oo la amray inay ku daydaan markii la jeclaysiiyey inay dadkii hore ee wanwanaagsanaa ku daydaan waxaa la amrayaa hadda oo laga celinayaa daacatu lacdaa war dadkaa ambiyada ilaahay oo idinkoo kale ahaa oo ambiyada ilaahay la safka ahaa kuwaas taariikhdooda akhriya oo ku dayda iyaga kuwii acdaau rusul ahaana iska ilaaliya inaad warkooda maqashaan yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tutiicuu haddaad adeecdaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo kufriyey yarudduukum waa idin celinayaan calaa acqaabikum cirbdayani cirbihiinna korkeeday idin celinayaan fatanqalibuu waa gadoomaysaan markaa khaasiriina xaal aad tihiin idinkoo khasaaray kuwa khasaarsan idinkoo abaad markaa gadoomaysaanoo ciribtiinni u laabanaysaan bal e gaaladu weli ma ahan iyo gaca leh allaahu allaa mawlaakum mowlihiinna oo gacal idiin oo idin jecel wa huwa alla khayrunnaasiriina inta gargaarta kan u khayr badan waayo alle marka aayadahan yaa ayuha aladiina aamanuu iyo aayadii hore waa isla socdaan dadkii lagu dayanayay kuwii hore waay waa mu'miniintaa lasoo tilmaamay markii lagu yidhi kuwaa markii alla uu yidhi kuwaa ku dayda oo uga dayda kartida iyo sida aynan u daciifaynin iyo siday dunuubtooda uga noqonayaan marnaba laakiin markay dhibaata idin gaarto cadowga taladiisa ha maqlinina waayo waa kaaga sii daraasan ayb marka waxaa la amrayaa fima yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tudiicuu ladiina kuwii haddaad adeecdaan kafaruu kufriyey fii maa ya'muruunakum bihi waxay idin amrayaan wa fii maa yanhawnakum canhu waxay idinka celinayaan haddaad ku adeecdaan sidaa ha yeelinina oo ha adeecinina fataqbaluu ra'yahum ra'yigooda aada aqbashaan fii daalika kaagaa ku saabsan wa tantasixuuhum aada nasaa-ixda ka qaadataan ood nasiixooyin aada ka qaadataan fii maa yazcumuuna waxay ugu andacoonayaan anakum lahum anahum lakum fiihi naasixuuhu shayga ay kugu andacoonayaan oy sheeganayaan inay idinkugu naseexaynayaan oo talo wanaagsan oo daacadnimo inay idinkugu yihiin ay idiin sheegayaan yacni ha uga qaadanina naseexo haddaad sidaa yeeshaan yarudduukum calaa acqaabikum ay idinku celinayaan ey yaxmiluukum cala ariddati diinta inaad ka baxdaanay idinku xambaarayaan bacda aliimaani iimaanka kadib ayb waalkufri billaahi bay idinku xambaarayaan idiin celinayaan ilaahay ad ku kufrisaan iyo wa aayaatihi iyo wa rasuulihi bacda alislaami islaamka gadaashiisa marka meeshaas hadda waxay tahay haddii dhib idinku dhaco dadkaa ku dayda cadowna taladiis ha yeelinina cadowgu marka hadda muslimiinta wuxuu ugu dhex jiraa magacyo badan mar yacnii wuxuu leeyahay marka yacni wuxuu ugu dhex jiraa annagaa idinka khibrad badan bay leeyihiin oo khubaro ahaanay ula joogaan khabiir haddaad maqasho waa nin waa kaa waaye aragsanaya waxaanoo kalean soo maamulay waa kula talina la taliye weeyaan ama qof waayo aragoo khubaro ahaanay ula joogaan muslimiinta ciidankii ayagaa la taliyayaal ka oo khubaro ka ah tacliintii ayagaa khubaro ka noqonayo caafimaadkii ayagaa ka noqonayo waxyaabihii arrimaha bulshada iyagaa ka noqonayo khubaro haddii marka iyaga un nusaxaa iyo la taliyaal la taliyayaal dhaba ayna iskaga keensoo dhigaan oo warkooda aan yeelno meeshaanu ku dhammaana ilaahay sheegaya fatanqalibuu khaasiriin waxaa ka roon midaan cilmi badnayn oo laakiin xoogaa waxaas yaqaano daacadoo muslima in lala tashto oo isaga taladiisa lagu socdo nuqsaanta ku gelayso allah kaa kabaaya markaas laakiin midkan cadowgaa markaad yacni la taliyo ka dhigato madaxaaga iyo majahaaga wuu isku xiraa waayo marnaba ma raba inaad horumar gaartood guulaysato ma raba ayb taasaa marka mu'miniintii laga celinayayo adigoo wareersan marka tala fiican ku siin maayo gaal cadow waa sida uu qur-aanku leeyahay sidaas yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tudiicuu haddaad adeecdaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey tilmaantaa kuwa leh yarudduukum waa idin celinayaan calaa acqaabikum bay idin celinayaan cirbihiina korkeeda fatanqalibuu waad gadoomaysaan marka khaasiriina xaalaatiin kuwii khasaaray idinkoo hoogay oo khasaaray oo ba-ay ayaad noqonaysaan dadka gobol baa marka ayaantan dambe waxaad arkay waxay leeyihin kufrigu dadka in kufri iyo iimaan lagu kala saarsaaro nooc cunsuriyadaaba ku jirta oo cunsuriyaddu maxay tahay wuxuu ku leeyahay cunsuriyaddu waxay tahay inaad adigana isla saxsanaato keyrkaana qalad u aragto meeshaasay cunsuriyaddu ka bilaabataayu ku leeyahay barnaamijkii marka wuxuu soo gelinaa marka islaamkii iyo kufrigii war innaga muslimiintaa gaalada ma ka roonnaa mise kama roonin islaamku gaalnimada ma ka saxsan yahay mise kama saxsana maya aniga waxaas ma dhahayuu leeyahay ani muslinaan ahay buu ku leeyahay laakiin ma ogoli dad kale waxoodaa qaldan aniga maku dhahayuu ku leeyahay qofkaas marka muxuu noqonaa islaam ma yahay xaqiiqda ma og tahay waa in qofku uu fahmaa xaqiiqatu laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allahu xaqiiqadeeda ama shuruudeedaaba waxay tahay wixii iyada macnaha iyada ay dhigayso wixii khilaafsan inaa in la diido oo qalad loo arko baatilna loo arko waayo ilaahay wuxuu leeyahay aan soo marnay laa ikraaha fi اddiini qad tabayana اrushdu min alghay faman yakfur biالطaaguuti wayu'min biاllah qofkii daaquut ku kufriyo allah keliya rumeeyo idan dariiqa alle waxaan ahayn waa dariiq qaldan ilaa wixii lagu amray inaad ku kufriso macquul maahan inaad tiraahdid waa qalad waaye qalad waaye ma dhihi kari aniga ma dhahayo inaad sidaa tiraahdid waa waa maba ku kufrininba markaas sidoo kale alle wuxuu yihi walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu طaaguut labadaas waa islaazimayaan xadiid muslim ku sugan nabigu sal l slam wuxuu yihi man qaala laa ilaha ila اllah qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo wakafara bima yucbadu min duuni illahi waxaa ilaahay sokadii la caabudayana diido oo ku kufriyo xaruma maaluhu wa damuhu dhiiggiisai maalkiisu waa xaaraam wa xisaabuhum cala allahi xisaabtoodana ilaahay bay korkiisa yani islaamnimadu marka waxay keenaysaa wixii islaamnimada kasoo horjeedo waa baatil qofku inuu aaminsan yahay waana qalad waana wada naar lagu galayo haddii laakiin aada leedahay arrintaas cunsurinimo waaye iyo adiga ka annaga kaligeen ma xaq isku soo koobayno iyo mahna cunsurinimo waxaa la yidhaha qof inaad ku eedeyso ama ku ciqaabto wax uunan kasbanin asaga laysa min kasbihi waa cunsurinimadu saas waa qofkan maalan waa madoow yahay madoowa si iskama dhigin haddaad ku dhib dhibaateyso qofkan qabiil heblaayow ka dhashay ama qabiil hebelow ka dhashay waa ku cunsuriyeysay wax uunan tabar u haynin baad ku cunsuriyeyna oo isaga uunan kasbanin laakiin kufrigu waa ficil qofkaa kasbaday ficilku haddii uu xun yahay ama nifaaqu ama fisqigu waa ama shirkigu waa afcaal xun oo qofku isaga uu shaqaystay waa lagu nuqsaamin karaa waa lagu eedeyn karaa waa lagu ciqaabayaa wax xunuu ku mutaysan karaa ina aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha muxuu alla yidhi kadib ulaaika hum sharu lbariya khalqiga kuwa ugu xun waayu yidhi jiro iyo maradou ku sheegay fii quluubihim maradun buu alla yidhi marka wixii sidaas ahaa saa dartee axkaamaa laga dhaliyey muslin iyo gaal inaynaan isdhaxlin gaalku inuu markhaatidiisa aan la aqbalin gaalkii inuunan naag muslimada guursa karin nin muslina naag mushrikada inuunan guursa karin axkaam baa jirta qof muslima inaan loo dilaynin qisaas ahaan gaal dartiis waxaasoo dhan maxaa keenay culimada waxay leeyihiin qur-aankuna uu tilmaama iyo sunnada kufriga ayaa naqsi ah qofkan hadduu rabo inuu helo mudnaan fiican ilaaha abuurtay ha rumeeyo maalinkou muslim noqdo xadiidka muxuu leeyahay lahum maa lilmuslimiin wa calayhim maa cala lmuslimiin cunsuriyadda aad sheegaysa marka maxay tahay qofkaani wax isaga fal uu geystay waayo waxa laga hadlaya haddii kale dadka yacni waxyaabahaas oo kale qoro dad waxaa jira wax qoro oo dadku ay mutaabaceeyaan oo aada u mutaabaceeyaan oo haddana waxyaabo noocaas oo kale aada arkaysa iyagoo dadka ugu jawaabayo ama iyagoo waxyaabahaas qoraya waxyaabahaas marka khatarta ay leeyihiin waa inuu qofka muslimka fahamsanaado keliya haddii lagu garaaco durbaan inta lagu garaaco ama slogan lagu dhajiyo cunsuriyadda waa xun tahay sax waayo cunsuriyad ma fiicna islaamkuna maba ogola laakiin adiga iima fasiraysid aniga cunsuriyadda nacam cunsuriyadda sida caqliga uu keen sharcigu keenaayo caqligu uu keenaayo middaas waa ogolay inay madmuum tahay laakiin mid iimaankii muslimiinta taabanaysa ma laga yeelayo qofka mar walbana waa laga faa'iidaystaa meesha ay muslimku uu ka jilicsan yahay ama fahamkeedu dadka aynan aada u haleeli karin caatifada muslimiintaa laga faa'iidaystaa ku jirta waa inaan marka sidaas la ogolaanin ha adeecinina ha yeelinina waxaa loo leeyahay waa wasfigaas marka wasfigaa kufrigaa intay ku jiraan aaminaad ma gelayaan marka yaruduukum haddaad adeecdaan yaruduukum waa idiin celinayaan calaa acqaabikum cirbihiinay idiin celinayaan yacni gaalnimadii fatanqalibuu waad gadoomeysaan khaasiriina xaal aad tihiin idinkoo khasaarayoo yani adduuniya aakhiraba khasaaray bal illaahu mawlaakum bal e laysa alkufaaru wliyaaa gaaladu awliya ma aha fa yudaacuu oo la adeeco maahane fii shay-in wax lagu adeeco maahane oo diin ah allaahu allah mawlaakum idinka mawlihiina ah gargaarsada alla marka mawlihiinu waa alle kan idiin hiilinaya waa alle fastan fastansiruuhu gargaar weydiista duuna hayrihi heyrkiisa weydiisanina gargaar miman yabgiikum اlghawaa'il heyrkiin oo weliba cadow ahoo shar-un idinla raadinayo gargaar ha su-aalanina ilaahay weydiisana wa huwa alle khayrunnaasiriina kuwa gargaara kan ugu kheyr badan waayo rabbi subxaanahu wa tacaala sanulqii fi marka laba mowqif baa meesha laba maqaam baa ku jirto alimaam ibnu lqayim uu leeyahay maqaamu lmuqtadi iyo isaalat lmaanic maqaamu lmuqtadi iyo isaala maqaamu isaalat lmaanic muqtadihi waa maxay sababka adiga guusha ku siinaya waa maxay waa towxiid iyo in ilaahay la cuskado waa ka markaa wamaa kaana qowlahum ilaa an qaaluu rabbana kfir lanaa dunuubana ducooyinkaas towxiidkiina bal illaahu mawlaakum muqtadigii waa kaa marka guusha keenaya maaniciina meesha waa laga zuuliyo maanicu waa maxay isaalatulmaanici waa maxay waxyaabaha marka adiga inaad guulaysata kaa celinayo waa waa dunuubta dunuubtu waxay cadowgaagay ciidanka u badisaa dunuubtaada haddii cadowgaaga aad rabto inaad gurmadka ka jarto dunuubta iska ilaali haddaad dunuub badan la timaado cadowgaagaad gurmad u badinaysaa un ogow taana marka dee ilaahay waa ka celi waa aayadaha waa ku jirtaayo rabbana kfir lanaa dunuubana waisraafanaa fii amrina sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba bimaa ashrakuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana sanulqii waan ridi doonaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda dhexdeeda waxaanu ku ridi doonaa kafaruu kufriyey alrucba argagax ayaanu ku ridi doonaa bimaa ashrakuu biishraakihim bisababi ishraakihim wadaajintooda iyo shirki falidooda darteed billaahi alla ay la wadaajiyeen cibaadada maa shay lam yunazil ounan soo dejinin bihi biishraakihi wadaajintiisa aanu usoo dejinin suldaanan wax xujo ah wa ma'waahum meesha ay u dunmayaanna ay u hoyanayaanna annaaru naarti wa bi-sa waxaa baas lahaaday mahwa adaalimiina daalimiinta makaanu nagaadidooda kol meeshay ku nagaanayaan almaqsuusu bidami annaaru naartaana marka taa loo jeedaa sanulqii waan ridi doonaa buu alla leeyahay fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda dhexdeeda waxaanu ku ridi doonaa kafaruu kufriyey alrucba argagax marka aayaddu waxay tilmaamaya adduunyadana waa marcuubuun dad argagaxsan oon isku kalsoonayn waay aakhirana waa mucadabuun wa bi-sa mahwa adaalimiin waa kaas rucbiga marka sababkiisu waxa aayadda marka waxay tilmaantay sababka marka rucbiga loogu ridaaya maxay tahay waa shirkiga sanulqii waanu ku ridi doonaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu kufriyey alrucba argagax ayaanu ku ridi doonaa bimaa ashrakuu bisababi ishraakihim shirki falkooda dartiisa wadaajintoodii bilaahi alle ay la wadaajiyeen cibaadada maa shay ay wax ugu dareen wixii isaga ou lahaa ay la wadaajiyeen maa shay lam yunazil ounan soo dejinin alleh bihi biishraakihi wadaajintiisa suldaanan wax xujo aba ounan usoo dejinin shirki maa xujo helaya meeshaan marka culimada waxay leeyihiin alrucbu bisababi maa fii quluubihim min ashirki billaahi rucbigu waxaa weeyaan waxaa quluubtooda ku jira shirki ah sababtiisaa ilaahay rucbi ugu riday wa calaa qadri shirki yakuunu rucbu hadba inta uu shirkiga iyo gaalnimada uu la egyahay qalbiga ku jira argagaxuna uu la egyahay falmushriku billaahi midka ilaahay u shariig yeelo ashaddu shay-in khawfan wa rucban waa shay midka ugu daran ayuu ku jiraa oo xagga cabsida iyo argagax yani gaalku awood kasta hadduu leeyahay maal kasta uu leeyahay qalbi ahaan ma isku kalsoono cabsi unbaa ku jirta maalkan waa dhammaana ciidankan hadduu baaba-o maxaa la sameynaa xaggee la gelaa argagax iyo rucbi baa mar walba ku jiro qofka marka rucbiga ciqaab waaye wuxuuna la egyahay qadriga ilaahay heyrkiis qalbigaaga uu ku leeyahay haddii qalbigaaga ilaahay keyrkiis waxba aanu ku lahayn oynan kulaba weynayn oo allah keliya un cadamadiisa qalbigaaga ay ku jirto rucbi iyo argagax ma helaysa walidaalika rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahay quluub kan ugu daahirsan xagga quluubta oo qalbigiisa yacni macrifo allah ka buuxday sidaa darteed ninkii reer baadiyaha markuu isagoo hurdaayo geed hoos jiefo seeftiisa intuu soo qaaday oo ula baxay ee uu yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa celinayo yidhi waa kii nebigu yidhi allah man yamnacuka minii qaala allah ayuu yidhi acraabigii marka de shirki baa isaga qalbigiisa ku jirayay fulaynime waa jareeyey waa argagaxay waa tuuray seeftay marka waa ka dhacday rasuulkaa soo qabsaday sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya adiga markaasuu yidhi kun khayra aakhidin seeftaas bal qof qaatay kan ugu fiican noqo ord iska taguu yihi nabiga sal l slam marka ninkii markaasu wuxuu markii dambeed wuxuu dhihi jiray marka gadaal dambe marka bacdi riwaayad inuu rumeeyey oo fiicnaaday bay tilma ayaa ayay riwaayad ku sheegayen marka nin allaale inta argagaxa quluubta ku jiro wuxuu la egyahay qadarka tawxiidka qalbiga ku jiro iyo kalsoonida rabbi mar waa in tawxiidka lagu dadaalo shirkigana laga fogaado ilaahay keyrkiis qalbigaagu yayna wax ku yeelanin aad hadday yani ay dhacdaba inaad milicsatana yaynan kula weynaaninba ayb ilaa shirki markaan leenahay akbar iyo asqar labada waa soo gelayaan ayb walidaalika haddaad fiirsato qalbiga murugta gasho qofka waxa murugta uga qalbigiisa ka saari og tawxiid ma jiro walidaalika ducooyinka murugta markay dhacdo oo qofka uu murugoodo ducooyinka la sunneeyo waxaa ugu badan tawxiid kulli tawxiiday wada xambaarsan yihiin laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin laa ilaha illa allahu alcadiimu alxaliim laa ilaha illa lahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaha illa allahu rabu الsamaawaati wa rabu اlardi rabu lcarshi اlkariim kulligood waxaad arkaya waa wada tawxiid waayo qalbiga tawxiidka wax uga yacni kuka kalsooni gelin badan ma jirto shirkigana wax ka argagax badan ma le haddii marka argagax in la zuuliyo la rabo in tawxiidka lagu daaweeyey marka ayb marka ilaahay un quluubteenna markuu ku weynaado oo waxa ka soo harayna aan wax yar u aragno qadarkooda un inta ay leegyihiin aan u aragno marka yacni argagaxa iyo waxaa quluubta quluubta dadka muslimiinta way ka baxayaan mabda-na waa yeelo karaan laakiin qof qalbigiisiiba ilaahay keyrkii ku jiro mabda haabita ma yeelo karo waa waxyaabaha marka meelaha in layska daaweeyo mudan waayo ayb markaa wuxuu yidhi falmushriku biاllahi ashaddu shayءin khawfa warucban wاladiina aamanuu walam yalbisuu اliimaana bالshirki lahum اlmnu wاlhudaa wاlfalaaxu ayb kuwaa iimaankooda aan shirkiga ku dheehinna amni bay haystaan aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun ayb wاlmushriku lahu اlkhawfu wاldalaalu washaqaa kaasuu lizaad lmacaadka alxaafid ibn اlqayim sidaasu ku yiri wama'waahum meeshay u dunmayaanna annaaru naaru waay halkaasay u dunmayaan wabiisa waxaa baas lahaaday mahwa daalimiina daalimiinta makaanu nagaadidooda meeshay ku nagaanayaan walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih walaqad walawallaahi marka uxud baa lagu soo laabtay walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ahe sadaqakum ullahu alla waa idinku run sheegay wacdahu ballanqaadkiisii alla waa idinkaga rumeeyey oo waa idinku run sheegay id waqtibuu alla ballanqaadkiisii idinkugu run sheegay taxusuuna aada shafayseen hum gaalada aada shafayseen mushrikiinta biidnihi ilaahay amarkiisa aada ku shafayseen xataa idaa goortii fashiltum yacnii kolkii aada xataa idaa fashiltum xataa id fashiltum ilaa aada fashilanteen xataa idaa marka la yidhaha ilaa an ay ka dhigan tahay ilaa an bay un la macno tahay xataa idaa fashiltum ilaa an fashiltum ilaa aada fashilanteen ood fulayowdeen watanaazactum aada doodeen fi lmri fii amrikum yacni arrinkiinnii aada ka muranteen ood ka doodeen dhexdiina wacasaytum aada caasiseen nebigii amarkiisii aada caasiseen min bacdi maa kolkii ka gadaale araakum ou alla idin idin tusay maa shay tuxibuuna ay tuxibuunahu aada jeclaan aada jeceshihiin waxaad jeceshihiin markuu alla idin tusay ka gadaale waa maalkii meeshaas marka xataa idaadaas idaada wax jawaaba ma laha idaadan waayo idaadaani haddii xataa shardiyo laga dhigo waxay iska noqonaysaa id ayaa laga macnaynaa id xataa id haddii marka jumladu ay maadi maxdiya iska noqotana jawaab ma u baahanaysaba waayo waxaa laleeyahay marka ilaahay ballanqaadkii waa idiin rumeeyey oo idiin ballan qaaday markaad gaalada leynayseen ilaa aada ka fashilanteen bis yani ballanqaadkii alle waxau bu waaad wau baab aada buriseen wuxuu buray uu dhammaaday markii idinku aada isbedesheen oo waxaan markaa arrin arrimahan laga hadlaya aada ku dhacdeen idaada marka wax jawaaba uma baahan bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin idaada jawaab bay u baahan tahayo oo marka xataa idaa fashiltum xataa idaa goortii fashiltum aada fulayowdeen wa tanaasactum aada doodeen fi lamri ay fii amrikum arrinkiina dhexdiisa aad ka doodeen wa casaytum aa caasiseen min bacdi maa kolkii ka gadaale araakum ou idin tusay alleh maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin in qasamtum ilaa qismayni jawaabta waa taa laba qaybood baad u qeybsanteen minkum man yuriidu اdunyaa wa minkum man yuriidu اlaakhira marka haddii idaada shardiyadeeda loo daayana waa in jawaab loo soo qadaro ay in qasamtum ilaa qismayni laakiin xataa idaa ilaa an haddii laga dhigana bimujarad gaayo la gaaray ay noqotana jawaab maba u baahnaba markaas ile wax dhacay hore usoo dhacay waayo marka idaadiina mustaqbal shardi mustaqbal faa-iideeyey ahayd hadda mustaqbal maba faa-iideyneysaba wax hore u dhacay waaye marka jawaab u baahan mayso waxaana fiican jawaab la-aantaba oo markaa la dhaho xataa idaa fashiltum ilaa an fashiltum ilaa aada fashilanteen fashalku marka waa maxay inaad fulayowdeen ay jabuntum waqiila macnaahu falamaa fashiltum saan waa la macna marka ballanqaadkii ilaahay waa idinkaga dhabeeyey oo markii hore dee gaaladii qacdi horeba waa lagu qaaday ayagiioo marka cararaayo oo hanaa-imtii xoolihii ka cararay oo yacnii seeftu ay dul saaran tahay ayaa markii amarka nebiga la caasiyey gaaladu soo laabmeen marka ma diideysaa macsidu inay ciidan iyo gurmad cadowga u tahay ma diideysaa qof diidi kara ma hadday marka muslimiintu rabaan cadowgooda inay ka adkaadaan horta waa inay naftooda xakameeyaan oo ay ka xakameeyaan macaasiday xumaanta markaad naftan ka aan ka adkaano waxaa weeyaan iyagii marka gaaladii inaan la sabartanno waa noo fudu waa noo fududdahay laakiin haddii naftiiba ayna xukumayso iyagii un baan ciidan u badinaynaa wax kale ciidan u badin mayno xaqiiqdan qofkii isku dayo inuu ma wax ma macno aan lahayn ka dhigana asaga unbaa arkaayo sidau u socdo u socdo u socdo gadaal isagoo usoo laabtayba haddana la arkaa oo si kale u shaqaynayo waxaasoo dhan marka ilaahayna addoommadiisa ma dulminayn xataa idaa fashiltum ilaa an fashiltum ilaa aada fulayowdeen wa tanaasactum aada doodeen fi lmri asha meeshan ku jirto waa damiirka xadfan ee meesha ka go-ana lagu qadarayay bedelkiisa tahay ay fii amrikum amarkiinni baad ka doodeen oo kontonkii la geeyey jabal rumah nebigu uu geeyey sal ll l slam cabdullahi bnu jubayrna madaxda uu uga dhigay waa iskhilaafeen afartan waa iska soo degtay tobanna meeshii bay ku hartay markaad iskhilaafteen jabkaanaa yimid wa casaytum aada caasiseen min bacdi ilaa aada caasiseen min bacdi maa min bacdi ladii kii ka gadaale araakum oo idin tusay alle min bacdi maa araakum min bacdi maa kolkii kadib araakum alle ou idin tusay maa ou idin tusay shay tuxibuuna ay tuxibuunahu aad jeceshihiin waa maalkii minkum idinkii man ayaa idinka mida yuriidu doonayo oo rabo addunyaa adduunyo wa minkum idinkii man ayaa idinka mida yuriidu rabo alaakhirata aakhira rabo intaba idinkoo idinku jiray ibnu mascuud wuxuu yihi maa calimnaa ana axada min asxaabi rasuuli اllahi sal ll slam kaana yuriidu اdunya waaradiha wacaradahaa xataa kaana yowma idin isma lahayn buu yihi asxaabta nebiga qof ka mid a oo adduunyo raba inuu jiro ilaa maalintaas la gaarin maalintaa markii la gaaraan waxaan ogaaday dad adduunyo rabana inay jiraan marka adduunyo in la raboodaa cadaaladda asxaabta waxmay u dhibeen ma u dhibayso abadan abadan waayo dadka adduunyo inay raboodaan waaba ku abuuran tahay waana lagu imtixaanaa bani aadamkiina mararka qaar imtixaankii marna waa ku guuleysanaa mar si kaley ka noqonaysaa yacni iyagu markaa nebiga khilaafa oo isma lahayne waxay islahaayeen mar walba waaba la guuleystay isdhehe mar haddii la guuleystay waxaan wax ka qaata kollaba yani shaydaanka qofka wuxuu ugu sheekaynaa mararka qaar war cadow soo noqon maayo iska meeshaan ka dega ayuu ugu sheekeeyey waana wax la rabay in ayaga dersi loogu dhigo asxaabtuna dersi bay ku qaateen mar walbana yani waxaadna ogaataa asxaabu rasuulillaahi iyo dadka muslimiinta sidoodaba qofku markuu mukhaalafo ku dhaco toban waxyaabood oo waxaa jira mukhaalafadaa cuquubaadkii ay keeni lahayd lagu dhaafo ayaa jirto meelo badan marka ibnu taymiya minhaaju sunnahana waa uga hadlay sharxu xadiidi jibriilka waa uga hadlaa meelo badan buu uga hadlaa waxyaa waxaa ka midaba towbada waxaa ka mida istikfaarta masaa'ibta qofka soo gaaraysaa ka mida ducada mu'miniinta ay dembi dhaafka ugu duceynayaana looga dhaafi karaa wax fara badan baa jira qofkaani marka yacni macsuumna ma ahan asxaabtu macsuum ma aynan ahayn qaar ka mida marka hadday wax ka dhaceen towbay towbadii dad ku dadaal badanay ahaayeen masaa'ibtan soo gaarayso waa loogu dhaafayey rasuulka halganka ay kula jiraan nebiga maciise ay ay la halgamayaan iyadoo waqtigu adag yahay maalku yar yahay mudnaanaysiinay ayaga heyrkood weliba aynan aynan aynan ku lahayn sidaa darteed saxaabada cadaaladooda wax shakiya kuma jiro munaafiqna saxaabi maba ahanba bacdi naas oo waxaan aragnay dhahayaan waxaan axaadiidta warinayaanoo saxaabada lagu qoray yaa yaqaano inay munaafiqiintii ka mid ahayn munaafiq maba ahanba saxaabiyi waayo saxaabi marka la tacriifina maxaa la yidhaahdaa yani man laqiya nabiya sala allahu calayhi wasalama mu'minan bihi qofkii nebiga la kulmay yani mu'minan bihi isagoo rumaysan oo maata cala lislaami ku dhintay walow taqalala ridaba ha soo dhex gasho haddii tacriifka saxaabi sidaas ta kale haddii la yidhaahdo axaadiidtan waxa warinaya munaafiqiin inay yihiin yaa og haddaad tiraahdi qur-aankan adiga laftaada aada akrinayso ciddii soo warisay yay ahaayeen qur-aankii adiga ma toosow nebiga intuu kasoo gudbo adig ku yimid marka saxaabo qof jarxinaa haddaa aragto waa qof rabo diin masaadirta diinta wax ka jira male inuu ku dhaho rabo maahan keliya ha u malaynin inuu xadiidka ku ekaanayo xataa alqur-aano u socdaan waayo xadiidkan asaaniiddiisu saxaabadow galaa qur-aankuna saxaabadow galaa asaaniiddiisa saaad u socoto macallinkan macallinka kale macallinka kale yaa la gaaraa marka dambe qur-aanka dadka nebigu ou baray yey yaa waayo saxaabadii sowmaha haddaad tiraa yaa og inay munaafiqiin yihiin iyo diin ma jirto masaadirna male waayo waxa uu qarqarsanayo dadkaas marka zanaadiqada noocaas oo kale ah inaan la buunbuuninin oo wararkooda iyo aan dadka la tutusin aan lala wadaagin dadka yaa fiican waxyaabahaas yaan dad lala wadaagin qofku yacni wax uga fiican male meeshiisa in lagu qamciyo qofka xun shib in laga yidhaahdo laakiin dantu waxay kugu qasbaysaa markay dadku aada aragta iyagoo sheer garaynayo wixii haddana in farta lagu godo dantaa kugu qasbaysa marka waxaas noocaas oo kale ah dad juhaalay u badan yihiin oo xataa aan istishraaqa iyo culuumtiisa wax badan aan ka garanayninay u badan yihiin ayb marka minkum idinkii man baa idinka mida yuriidu dunyaa adduunye rabo wa minkum idinkii man baa idinka mida yuriidu doonaya alaakhirata aakhira mid doonaya idinka mida oo aan haniimo iyo adduunyaba aysan waxba la ahayn marka midkan aakhira doonaayo waxmaa la adduunyada rabo waa xun yahay maa laga wadaa maya qofku adduunyo isagoo aakhiradiisiina rabo adduunyana dhinacuu ka rabi karaa midna adduunyo dhanba maba rababa waa kala fadli badnaana ayaan un hadho uma markaa dabadeed sarafakum waa idin jeediyey alle canhum xaggooduu idinka soo jeediyey idinka liyabtaliyakum si ou idin imtixaano walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe ah cafaa waa cafiyey alla cankum xaggiinuu cafiyey wallaahu alla duu fadlin fadli kuu saaxiiba waaye cala lmu'miniina mu'miniinta dushooda u yeeleen uma sarafakum uma dabadeed sarafakum waa idin soo leexiyey alla idinku idin leexiya canhum gaaladii xaggooda idinka soo leexiyey marka markii hore iyagaad kusii jeedeen waa la idinka jeediyey markaan mar haddii laydinka jeediyeyna iyagaa idinku soo jeesanaya w meeshaan marka macno aada u qiimo badanay mufasiriinta qaar ka bixiyeen oo waxay yidhaahdeen uma sarafakum canhum faradda wujuuhakum wajiyaalkiinniibuu celiyey alle canhum gaalada xaggoodu ka celiyey sababtu waa maxay limacsiyatikum caasintiina amra rasuulii rasuulkayga amarkiisa aa caasiseen darteed baa la idinka soo leexiyey gaalada wejiyadiinni waa laga leexiyey ayb wa mukhaalafatikum daacatahu iyo khilaafka aada daacadiisa khilaafaysaan wa iithaarakum iyo wa iithaarikum iyo doorashada addunyaa addunya cala alaakhirati aa ka doorateen cuquubatan lakum calaa maa facaltum iyadoo marka leexintu waa maxay ciqaab la idinku ciqaabaya waxaa samayseen ayb meeshaan marka waxaa laga qaadanaya haddaad aragto dad muslinoo iyaga isku jeedo oo gaaladiina laga soo jeediyey haddaad aragto oo ciqaaban yihiin waa inay baaraan marka asbaabta iyo dunuubta ay galeen waayo halkan marka uma sarafakum canhum wejiyadiinnii gaaladii waa laga soo leexiyey hay haddii laga soo leexiyey maxaa la idinkaga soo lee maxaa looga soo leexiyey mukhaalafaday macsida aad la timaadeen darteed haddaad khulafaa uraashidiin taariikhdooda fiirisaan abu bakar xilligiisi cumar cuhmaan gaalada unbaa lagu sii jeediy waqtigii saxaabada khilaafka uu ka dhexdhacay oo dagaalka uu dhacayna waa laga soo jeestay gaaladii sida badan intaas futuuxaad ma dhicin kutubu siyara siyar waxay leeyihiin intay muslimiinta isku soo jeedeen dhul la kororsaday oo muslimiinta usoo kordhay ma jirin markay heshiiyeenay isku soo noqdeen muslimiintii haddana futuuxaadkii baa bilowday soo ma arkaysaa marka qof haddaad aragto yacni gaaladii haddii muslimiintiiba gaaladii quluubtooda yacni wejiyadoodii iyo quluubtoodii gaalada laga leexiyo uunan arkaynin gaalkii oo keliya qof walaalkiisa oo muslinoo u jeedo keliya wax kale uunan arkaynin qof dadkaas waa ciqaaban yihiin marka dunuuba dunuubayna ku ciqaaban yihiin dunuub arrintan noo keentana waa naga buuxdaa marka dunuubta waa casaakir iyo jeish iyo gurmad aada u xun oo annaga unna dhibaayo dunuubteenna unbaa ah ayb dunuub markaan leeyahayna waxaan ujeedaa shirkiga waxaan ujeedaa bidcada diin laga dhiganayo diin ilaahayna aan ahayn waxaa ka mid a macaasida la sameynayo waxaasoo dhan marka in ilaahay looga toobad keeno ayb uma markaa dabadeed sarafakum alla waa jeediyey idinkuu idin jeediyey canhum gaaladii xaggeedu idinka soo jeediyey liyabtaliyakum si uu idin imtixaano maxaa la imtixaanaya marka liyamtaxina sabrakum cala almasaayibi markii hore raynraynaad ku socoteen hadda xaaladii baa la bedelay oo jaraaxaad iyo dil iyo waxbaa idin gaarayo bal inaad masaa'ibtana saad ilaahay ugu caabudaysaana la fiirina marka qofku ile laba xaaladuu ku jiraa barwaaqo iyo dhib dhib iyo dheef ayuu ku jiraa markaad dheefta ku jirtana de shukri baa lagaa rabaa cibaadada rabbi xaggiisa uu kaa rabo waa shukri marka aad ku jirto masaa'ibta iyo balaayadana cibaadada alla kugu addoonsaday waa maxay sabar marka tan waa la arkay balbeladan iyo masaa'ibtanna ma ku sabri doontaan sabarkiinu intou la ekaan doonaa in laydin imtixaano taasaa marka waxay keenaya in muslimiinta marar badan guuldara marar ay guuldaro ku dhacda marar ay guuldarro ku dhacdo marka markaa guuldarrada ay ku dhacayso imtixaan waaye waxaa la rabaa marka sabarkoodaa la tijaabinaya haddii laakiin hal qaab loogu wadi lahaa oo mar walbaa muslimiinta uun ay guulayso lahaayeen qof aan ka mid ahayna iska soo geli lahaa haddii mar mar walbo muslimiinta laga guulaystana waxay keenaya ixbaad iyo niyad jab marka taaratanna inay guulaystaan mar laga guulaysto imtixaan baaba ku jiro walaqad wala wallaahi qad xaqiiqa ah cafaa waa cafiye alla cankum xaggiina ilaahay waa cafiye sidaas markay idinku dhacday intaa masaa'ibta ay idinku dhacday rabbi waaba iska keen cafiyey saa darteed marka dadkii cararay maalintaas oo gaalada ka cararay waa la cafiyey aayaddan walaqad cafaa cankum nin khawaarijta ka mid ahaabaa ibnu cumar u yimid markaasuu wuxuu yidhi ibnu cumarow cuhmaan beder ma ka maqnaayo mase kama mase waa joogi waa ka maqnaayo yidhi ma joogi maalintii uxud dadkii cararay ma ku jiray mase kuma jirin waa ku jiray baycatu ridwaan ma ka maqnaayo mase kama maqnayn sulxulxudaybiya baycadii markii la gelayo haa ayuu yihi markaasuu allahu akbar yidhi wax iska yacni jahli iyo fudayd iyo dadnimo xumo qaaday farxaduu ka dhigtay marka inuu guul helo kaale buu yidhi marka dhegeyso amaa beder wuxuu yidhi nebigaa wuxuu ku amray gabadhi cuhmaan xa gabadhii rasuulkuu qabay ruqaya markay ka dhimatayna umukulhuum uu guursaday oo nebigu uu siiyey dinnuureyna marka saa loogu bixiyey dinnuureyn dinnuureyn marka wuxuu yidhi gabadhii rasuulka ayaa xanuunsanayd iyadaas ayuu baxnaaninayey oo ku mashquulsanaa nebigana waa ku ogaa waana ku reebayba markii beder la qaybinayay sihaamteedana ashuumteediina qayb ayaa cuhmaan laga siiyeyba uu ka siiyey taa marka waxay kutuseen nifaaq iyo waxa aynu unu maqnayn iyo fulaynimo soo maaha midda labaadna qabsuu yidhi middaan uxud aada leedahay dadkii saxaabadee cararay uu ku jiray walaqad cafa allaahu cankum buu alla yidhi aduu ma rabtid miyaa uu yidhi ilaahay abuuray baa walaqad cafa allaahu cankum yidhi markaasaad yacni sanawaad kadib adaa ku haysta marka adigii baa dembi uga dhigayo la taagan midda saddexaadna wuxuu yidhi haddii cuhmaan cid uga habboon ay jiri lahayd oo nebigu uu maka u diro si ay ku mushrikiintii maka ay ula soo xaajoodaan haddii cid isaga ka mudan ay jiri lahayd markaa ay u fududahayna inay tagto waa diri lahay buu yidhi marka isaga sidaasaa loo diray wuxuu u maqnaaday amar nebiguu ku maqnaayo makuu jiray baycada weliba waxay ku dhacday waa la dilay baa suuqa lasoo geliyey cuhmaan markaasuu nebigu yidhi waa dagaalamaynaa gacantii markaa labadiisii gacmoodowna nebiga isgeliyey wuxuu yidhi haadihi licuhmaan midaan cuhmaana iska le marka nebigaaba u mubaayacooday cuhmaan bnu cafaan radia allahu canhu orod intaas la taguu yidhi marka adoo intaana og bax buu yidhi marka waxaa rabta yeel marka alla wuxuu leeyahy walaqad wala wallaahi marka dagaal marka lagu jirana dagaal imtixaan uu leeyahay inta aan dagaal lagu jirin oo laga sheekeynaayo warkiisu waa iska fudud yahay laakiin goob marka la joogo qofkan muxuu saan u yeelay iyo muxuu u yeeli waayey meel la dhaho ma aha ayb walaqad wala wallaahi qad xaqiiqehe cafaa alle waa cafiye cankum xaggiina u cafiye wallaahu alleh duu fadlin fadli ku u saaxiiba waaye cala lmu'miniina mu'miniinta korkooda id waqti ayuu alla cafi ayuu idin cafiyey id waqti buu idin cafiyey alle walaqad cafaa cankum ku tacalluj id waqti buu idin cafiyey alleh tusciduuna aada yacnii cararayseen oo aada ku xeel dheeraanayseen aada ku xeel dheeraanayseen roorka iyo orodka meesha banka ah aada ku ordayseen weliba walaa talwuuna aydnan jalleecaynin calaa axadin liaxadin qofna xaggiis aydnan soo fiirinayninoo gadaalba aydnan soo jalleecaynin waalrasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idin yeerayo ilaya cibaad allah ilaya cibaad allah uu idin leeyahay war addoomihii allow xaggayga xaggayga soo aada waalrasuulu rasuulkiina yadcuukum uu idin yeerayo fii ukhraakum tiina dambe dhexdeeda kuwiina dambe dhexdeeda nebigu uu idinka yeerayo xagga dambe yani ay fii aakhirikum imaamu imaamu lbukhaari kitaabu tafsiir saas u yiri aakhirkiina tiina ugu dambaysa xaggeeda uu idinkaga yeerayo meeshaa marka maxaa laga fahmaa nebiga geesinimadiisa sala allahu calayhi wasalam waayo ciidankiioo cararaayo hadduu gadaal uga yeerayo oo gadaashoodii uu taagan yahay isaga inuu thaabit yahay uu sugan yahay oo yacni geesi uu yahay meeshaa laga qaadanayo fa ahaabakum alla waa idin abaalmariyey markaa hamman buu idinku abaalmariyey murug murug biqamin murugta oo calaa qamin murug korkeed ah yacni murug murug lagu daray buu alla idinku abaalmariyey ayb likay laa taxzanuu likay laa taxzanuu si aydnan u murugoonin u tiiraanyoonin calaa maa kii aydnan ugu tiiraanyoonin faatakum idin dhaafay walaa maa asaabakum wixii idin asiibayna aydnan ugu murugooninoo ugu tiiraanyoonin wallaahu alla khabiirun mid hoos u og waayo baatin og oo gunta hoose u og bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan marka faataaba marka waxaa aayaddan ay ka warramaysaa dee markay cararaayeen khaalid baa kor ka soo galay buurtiibuu marka fardihii lasoo dhaafay dhabarka dambe uga yimid waa la cararay marka nin dhinaca kale soo fiirinayo ama jalleecaba waa la waayay ilaa muslimiintii qaarkood ayba dileen qaar muslimiintii ka mid a ayagoon ogeyn waxaa ka mid aha dadkii saa lagu dilay xudayfatu bnulyamaan aabbihiis alyamaan isagoo dhahaya marka hebelaan ahay war hebelaan ahay ayay ku dhufteen seefteen xudayfa marka wuxuu dhihi jiray waa idinku sadaqaystay dhiigga aabbahay aabbahay iyagoon marka ogeyn oo jahwareeray bay marka waxaas yaa ka dhacay id waqtibuu alla idin cafiyey tusciduuna aada yacni ku xeel dheeraanayseen orodka ascada bimacnaa abcada fi dahaabi tegitaanka qofka markuu ku xeel dheeraado aw ilharabi orodka markuu ku xeel dheeraado fii mustawa alardi ban meel dooxo ahoo ban siman ah qofku markuu ku ordo ayaa la yidhaha ascada ay dakala fi saciid bankiibuu si fiican u guda galay waay meesha dooxada ah ayuu si fiican u guda galay ascada marka la yidhahdo sacidda marka la yidhaahdana wuxuu waa koray waay meel hoosuu ka tegay koruu fuulaya wasucuudu yakuunu cala aljibaali wasalaaliin sidaas w qolada culamada qaarkoodna ascadda iyo sacidda bimacnan bay ka bixiyeen laakiin kan horaa roon id waqti tusciduuna aada orodka ku fogaanayseen dooxada aada ku ordayseen dhulka siman walaa talwuuna aydnan laabmaynin oydnan jalleecaynin calaa axadin ay ilaa axadin qofna xaggiisa aydnan usoo jalleecayninba warasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idin yeerayo fii ukhraakum tiina kale ee gadaalaysa ee dambayso dhexdeeda uu idinkaga yeerayo oo taa agteeda uu idinkaga yeerayo oo ilaya cibaadallah uu idin leeyahay xaalku sidau ahaayaa la suuraynaa marka waqtigaas waa iyaga marka iyagoon soo jalleecaynin ay orod marka galeen orday fa ahaabakum dad baa marka nebiga la sugnaaday oo aan tiro bad aan badnayn oo maalinka aada u dadaalay oo wacdara muujiyey nebiga difaacay sala allahu calayhi wasalam ee markii dambena marka waa ay isku soo laabteen amsaan aayadaha ku arki fa ahaabakum alla wuxuu idinku abaalmariyey haman murug buu idinku abaalmariyey bihamin murugta oo calaa hamin murug korkeed ah ba-da bimacnaa calaa in laga macneeyo ama bihamin maca hamin lala qabo likaylaadaan marka laada qaar waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen laadaani waa haabita zaa'ida ma ah macnaha marka haddii laga macneeyo marka wuxuu noqonayaa ibnu cadiyana markaas macnow ka muujiyeyoo murug buu alla idinku abaalmariyey cilladiina waa maxay likay laa taxzanuu calaa maa faatakum wixii idinka tegay inaydnan ka murugin oo murugtan ku dhacday wixii dhaafay inay ka murugaan say uga tegsiine ibnu cadiya isaga wuxuu leeyahay qofka haddii uu ogaado dembi asaga uu galay inay wax uga hallaabeen markuu og yahay xoogaa murug badan ma haynaysan waayo mar walba wuxuu le war waxaan adaa meesha isdhigay ee ka soco taa lafteeda marka waa nicmo in dembigiinii la idiin sheego ood ogaataan in idinka dembigiina waxaan ay ku dhaceen ayaaba waxay tahay likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum qofku wuxuu isleeyahy adaa isdhaafiyey waxaan maadaama adiga aada sabab u ahayd xoogaa waa isa sabarsiina caadat lbashar marka waxay tahay ana jaani dembi dembiga midka geysto yasbiru lilcuquubati cuquubada waa iskaga sabraa qodobkaasuu sheegay waqiila waxaa kaloo layidhi mutacalliqun bi walaqad cafa allaahu cankum bay ku tacalluqaysaayo walaqad cafa allaahu cankum alla waa idin cafiyey walaqad cafaa cankum alla waa idin cafiyey likay laa taxzanuu maxaa laydin uu idiin cafiyey likay laa taxzanuu calaa maa faatakum mar haddii uu rabbi cafiskiisiiba idiin sheegay xoogaa murugta waa idinka degaya ilaa dembi kalena cabsidiisa uu leeyahay wuxuu alla idiin cafiyey marka wixii idin dhaafay iyo wixii idinku dhacay ee dhaawaca inaydnanba u murugoonin waayo haddiiba lagu cafiyey buraad joogtaa soo maha waa lagaaga dari karaa leanna waxaad geysatay wax weyn waay haddiiba ilaahay intaan idinkugu simayo ou idin cafiyey nicmo waay marka midaan sidaana waa laga macneeyey si kalena waa loo fasiro likay laa taxzanuu calaa maa faatakum musiibadan buu alla idinku riday hadda kadib si aada ugu yacni ugu tababarataan arrintan oo kale ood ogaataan ood ogaataan markay wax idinku dhacaan argagax iyo waxaas inay inaynan idin qabanin markaan litatamaranuu calaa tajaruci algumuum murugta iyo shiddada in la laqo in la idinku tababaro falaa taxzanuu fima bacdu calaa maa faata ma ka murugoonaysaan marka wixii markaa ka bacdii wixii idinka tegay saddexdaas macnaa likay laa taxzanuudan ku jirto ayb ilaahay waa idin cafiyey likay laa taxzanuu si aydnan u tiiraanyoonin u murugoonin calaa maa kii korkii aydnan ugu murugoonin faatakum idin dhaafay wuxuu idin dhaafayoo qaniimadii iyo waxa ah walaa maa asaabakum wuxuu idin asiibayna aydnan u murugoonin oo dhaawicii wixii idinku dhacay iyo dhimashadii mar haddiiba ilaahay idin cafiyey marka haman bihamintan labadan murug maxay tahay dhowr tafsiiro badan baa ku jira khulaasadu waxay tahay murug waxay ahayd buurtii inuu yacnii murug waxay ahayd in khaalid uu dhabar jebiyey murugta labaadna waxay ahayd buurtii inuu abuu sufyaan soo fuulay uu ka dhawaaqay meeshaas uu yihi afiikum moxamed afiikum abuu bakrin afiikum yani afiikum ibnu abi quxaafa afiikum cumar aawey moxamed ma idinku jira abubakar aawey cumar aawey arrintaas marka murug iyo ceel wey ile buurtii intuu kuusoo fuulo gadaashaada ka qaylinayood maqlaysa oo nebiguna uu leeyahay iska aamusa jibdha ilaa markii dambe uu yihi lana alcuzaa annagu waxaan leenahay sanamka cuzaa walaa cuzaa lakum idinkuna cuzaa ma lihidiin uclu hubal sanamkii hubal ahaayow kor noqo noolow oo kor ahaw markaasuu yihi u jawaaba maxaan dhahnaa lana almawlaa walaa mawlaa lakum allahu aclaa waajalu allah sarrayn badan weynin badan tawxiidku marka qiimiga uu leeyahay afiikum moxamed markii lalahaa shib hala dhahale markii laakiin ilaahay wax loo geystay loo gafay hadluu yihi nabiga sal l slam shaniga tawxiidku marka waa shani weyn oo cadiim ah murugtu marka taas waa lagu fasiray dhaawicii iyo dilkii waa lagu fasiray iyo markii la yidhi waa dhintay nebi moxamedaa dhintay laba yacni murug murug lagu sii daray laakiin qasadku maahan hadda laba murug keliya in la sheegaye waa murug iyo murug iyo murug waaye muruguhu murugtu aaday u badnayd wallaahu alla khabiirun weeyaan mid hoos u og waaye waxa hoos gunta ay ku haystaan haddoo ay yacni alla kii og waaye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan alla kii yacni khabiir ku ahoo guntooda hoose og waaye hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wsaxbi